فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaa ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo talaado ahna waxaad ku dhegaysan doontaan askar ka tirsan maamulka jubbaland oo ku naf waayey weerar ka dhacay deegaanka buulaxaaji ee dhaca duleedka kismaayo faahfaahinta howlgalkaas ayaad dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee baay oo soo gebagabaysay xamladii ballaarneed ee wacyigelinta ahayd taas oo gaartay miyiga iyo magaalooyinka gobolka baay dowladda yuganda oo adkaysay ammaanka dalkeeda kadib markii ay heshay warar sheegaya in mujaahidiinta al-shabaab ay qorsheenayaan weeraro inay ka geystaan gudaha dalkeeda yaa digniintaasi ku wargeliyey yuganda wararkii ugu dambeeyey ee umuurahaasi warbaahinta ay ka qoreen ayaad maqli doontaan dhallinyaro badan oo soomaali ah oo si joogto ah ugu dhinta dalka kanada sababa ku aadan daroogada iyo maandooriyaha mid ka mida mas-uuliyiinta masaajidda dalka kanada oo arrimaha ka hadlay ayaad maqli doontaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo caawa baahisay muuqaal mug weyn leh oo ku saabsan labada sane ay jirtay xukuumadda xamse cabdi barre warbixinta muuqaalkaasi ayaad dhegaysan doontaan senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegay inaanay qalad ahayn taageeritaanka ciidamada etoobiya iyo xildhibaanada dowladda federaalka oo ay ka dhex taagan tahay dood la xidhiirta etoobiya iyo masar iyo arrinta soomaaliya qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka ayaan caawa ku soo diyaarinay barnaamijka waa markariyo dhuuxa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
hagaag markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaheen cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa tilmaamaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta weerar ka fuliyeen afaafka hore ee deegaanka buulaxaaji ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerarka ku dileen laba askar oo ka tirsan ciidamada maamulka isku magacaabay jubbaland halka lagu dhaawacay lix kale agab iyo ciidan ayayna halkaasi ka soo furteen ciidamada mujaahidiinta sida lagu xaqiijiyey war ka soo baxay idaacadda ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee alandalus maamulka somalilan oo xabsiga dhigay xildhibaan maxamed dabiiba wararka ka imaanaya magaalada hargeysa iyo xarunta maamulka la baxay somalilan ayaa ku waramaya in gudaha magaaladaasi lagu xidhay xildhibaan maxamed dabiib oo ka mid ah golaha wakiilada ee maamulka xildhibaanka ayaa waxaa isagoo ka soo laabtay dalka imaaraadka carabta laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa ninkan ayaa wax uu caan ku ahaa jeedinta hadallo xanaf leh oo ka dhan ah maamulka la baxay somalilan isagoo si weyn u dhaliilsanaa madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi intii uu ku sugnaa dalka imaaraadka carabta ayaa la sheegay in weerar afka uu ku qaaday madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan waana taas mid ay dadka qaar u sababeynayaan inay ka dambeyso xaragiisa xeer ilaaliyaha guud ee maamulka la baxay somalilan ayaa bishii julaay ee lasoo dhaafay wuxuu golaha wakiilada ka dalbaday inay xilka ka qaadaan maxamed dabiib oo ah xildhibaan ka hadala xiray waxaana kolkaasi lagu eedeeyey inuu la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda jabuuti ee soomaaliya islamarkaana uu kala hadlay arrimo ku saabsan maamulka la baxay somalilan ilaa iyo hadda ma jirto wax war awa ka soo baxay maamulka somalilan oo ku aadan xaragga xildhibaankan balse qaar ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga mucaaradka iyo xildhibaano ka tirsan maamulka ayaa si adag u cambaareeyey tallaabada lagu xidhay xildhibaan maxamed dabiib xasuuq iyo duqiimo ka dhacay marinka khaza ayna ku dhinteen dad badan oo shacab ah laba ruux oo mid ka mid a uu yahay canugu yar ayaa ku shahiiday duqeen ay ciidamada arxanka daran ee yuhuudda ka geysteen xerada nusiiraad ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaas sidoo kale ku dhaawacmay dad badan oo shacab ah duqeen kale waad u daranaya ciidamada yuhuudda ka geysteen isbitaalka caafimaadka ee shuhadaawul laksa kaasoo ay dad badan oo bukaano ay ku sugan yihiin marka laga soo taga dadka bukaanada iyo shaqaalaha isbitaalkan ay ku hooyanayeen dad badan oo guryahooda ay duqisay diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahayuuniyadda khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah ayaa ka dhashay duqayn xooggan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaan ku yaala galbeedka magaalada khaza waxaana sidoo kale uu burbur xooggan soo gaadhay guryo badan oo ay beegsadeen ciidamada yuhuudda wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicinin ka badan saddex dhacdo xasuuq wuxuushlimo ah afar iyo labaatankii saac inu soo dhaafnay waxaana xasuuqaasi ku shahiiday dad gaaraya afartan iyo siddeed ruux halkii ay ku dhaawacmeen toddobaatan ruux oo kale xasuuqan ayaana waxaa inta badan martiglinayey deegaanaday ku sugan yihiin dadka qaxootiga ay guryahooda duqaysay diyaaradaha maamulka yuhuudda markab marayay badda cas oo laba gantaal lagu dhuftay wararka naga soo gaarayo waddanka yemen ayaa ku waramaya in markab ganacsi oo maraya biyaha badda cas lagu weeraray laba gantaal weerarka ayaana ka dhacay goob qiyaasii toddobaatan meel dhanka badda kaga beegan magaalada degada leh salaaf ee ku taala dalkaasi yemen sida laga soo xiganaya hay-adda la socodka ganacsiga badda ee britain hay-addan ayaa xaqiijisay in markabka uu la soo wadaagay inay ku dhaceen laba gantaal qarax saddexaadna uu ku dhacay agagarkiisa waxayna qoraal ku sheegtay inaanu markabka lumin kontaroolka islamarkaana uu sii gudbay dekadda xigta qoraalka ka soo baxay hay-adda la socodka ganacsiga badda ee britain laguma xusin wax khasaaraha oo soo gaaray shaqaalihii la socday markabka markabka ayaa ahaa nooca shidaalka qaada wuxuuna watay calanka banma mana jirta cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka balse weerarada noocan oo kale ayaa waxaa looga bartay ururka shiicada ee xuutiyiinta kuwaasoo aalaba maraakiibta ganacsi ku weerara marin biyoodka badda cas iyo gacanka cadmayd khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay madaxda maamulka sahayuuniyadda iyo wasiirka difaaca oo ay ka go-an tahay in ciidamada yuhuudda laga soo saaro marinka khaza wasiirka difaaca maamulka sahayuuniyadda ayaa weerar afkaa ku qaaday xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ee ka cagajiidaysa in la soo afjara dagaalka marinka khaza wasiirka difaaca maamulka sahayuuniyadda ayaa garab istaag u muujiyey shacabka maamulka yuhuudda kadib markii shalay galabilla iyo xalay magaalooyinka yuhuudda ay ruuxeen banaanbaxyo looga soo horjeedo dagaalka taageerana loogu muujinayo qosaska laystayaasha telefishinka c n n ayaa sheegtay in wasiirkan uu xalay golaha wasiirada yuhuudda uga digay qaabka loo wada wada xaajoodyada marinka khaza kadib kulan ay ka yeesheen meydadkii lixda qof ee yuhuudda ee maalin ka hor laga helay god dhulka hoostiisa oo ku yaala magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza warbaahinta yuhuudda ayaa jimcihii sheegtay in wasiirka dagaalka yuhuudda iyo netanyahu ay ku sigteen inay isku gacan qaadaan sababtuna ay tahay galanta oo gabyaan ka soo horjeeda dagaalka warbaahinta ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirkan uu toddobaadyadii la soo dhaafay u ololeynayey in ciidamada yuhuudda laga soo saaro qeybaha marinka khaza oo dhan in ka badan toban qof oo ku dhintay shil ka dhacay kenya ugu yaraan labiyo toban xubnood oo kenyaana ayaa dhintay halkay kuwa kalan dhaawacmeen kadib shil xooggan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay muddo ku taal ismaamulka thirikanithi oo ka mid ah ismaamulada ka dhisan waddanka kenya shilkan ayaa yimid ka gadaal markay isku dhaceen gaadhi basa oo rikaabsiday iyo baabuur kale oo nooca xamulka fudud qaada saraakiil ka tirsan booliiska kenya oo warbaahinta gudaha u waramay waxay sheegeen shilkan ay ku naf waayeen dhammaan dadkii rikaabka ahaa oo ka koobnaa siddeed xubnood oo haween ah labo rag ah iyo laba dhalinyaro ah wadaha gaariga baska ayaa isaga iyo qof kaloo rikaab ah la xaqiijiyey in ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen shilka waxaana la warinaya in dhaawacyadooda la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada joka halka labiyo tobanka xubnood ee dhacdadan shilka ku nafwaayey meydkooda la dhigay goobta meydadka la dhigay isbitaalkaasi saraakiisha ciidamada booliiska oo dhacdadani ka hadlay waxay sheegeen in goobtaasi laga qaaday gaadiidka shilka galay oo burbur xooggan soo gaaray shan iyo labaatankii bishaynu soo dhaafnay ee agosto ayay ahayd markii shil baabuur oo ka dhacay jidka weyne isku xidha magaalooyinka eldorad iyo malab ay ku dhinteen ugu yaraan shan xubnood oo kenyan ah ciidamada booliiska waddanka tuunis oo xabsiga dhigay musharax u tartamaya madaxtinimada waddankaasi xubno ka tirsan ololaha doorashooyinka waddanka tuunis ayaa waxay sheegeen booliiska waddankaasi ay xireen musharaxa lagu magacaabo ciyaasha zamaal wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in subaxnimadii hore maanta ay ciidamada booliiska xidheen musharaxan saacado un ka hor inta uusan guddiga doorashooyinka ku dhawaaqin cidda ka qayb galaysa doorashooyinka waddankaasi ee sanadkani taasoo dhici doonta bishayna soo aadan wakaaladda wararka ee royters ayaa waxay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa ilaa wareedyo maxalli ah in ciidamada booliiska ay musharaxan ka qabteen gurigiisa saacaddu markay ku beegneed saddex saax subaxnimo waxayna intaa ku dartay wakaaladda in ninkan looga shigsan yahay been abuuru ku sameeyey dad bulshada dhexdeeda caan ka ahaa intaas ayaan dhegaystayaal caawa ku soo gabagabaynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaana ku soo maqan waxaana ka mid ah warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo caawa baahisay muuqaal mug weyn leh oo ku saabsan labada sane ay jirtay xukuumadda xamsa cabdi barre iyo qodobo kale balse markaan ku soo dhowaadaa xalqada toddoba iyo labaatanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee fadhiista isbitaalka guud ee degmada jirib ayaa soo jeediyey xubintan oo faa'iido badan xambaarsan ee dhegeysi habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor su-aashan waxa ay daba socotaa su-aashii xalay ee dhabar xanuunka la xiriirtay iyo infekshanka waxaa jira dadka qaar inay iska soo iibsadaan dawooyinka qallajiyaha ah marka ay wax iska dareemaan arrintaasi ma wax iska caadi ahba mise dhibaato ayay keeni kartaa bismillaah waa mahadsantaha qalajiye ama antibiotic in layska cuno dhakhtar uusan kuu qorin dhibaatay leedahay saan dareemayno antibiotic maaha o t c daawooyinka loo yaqaano waa daawooyin dhakhtar ay qoraan ee dhibaatooyin badanna way keenayaan haddii dadku iska cunaan ayagoon loo qorin dhibaatooyinka soo socda aa ka mid ah waxyaalaha laga dhaxlayo haddii layska cuno antibiotic aan lagu qorin midda ugu daran waxay tahay resistance inay bakteriyadii jirkaaga ku jirtay ama maahane bakteriyadii nool ummadda meesha degan la joogtay inay barato daawooyinka suuqa yaalo dhan si log- mid lagu baraawinayo saan ognahana antibiotic lasoo saaray ma jiro ilaa midka u dambeeya afartan sano ka hor uu soo baxa marka antibiotic oo dhan haddii hadda aad bacteria ay ka adkaato beri xaggee lagu aadi waayo waxaa kaloo jira ay keenaysaa dysbacterias oo ah bacteria nomoflorada calooshaada ku jirtay mindhicirka kugu jirtay inay kaa baabi'iso kadibna ay kugu keento sida shubankii ama saxaradii adkayso waxyaasaa ka dhici karaan waa dhibaatooyin waxaa kaloo dhici kara qofku inuu ka jiran yahay beerka daawadana ay ku tahay contraindicated dhakhtarna uma qorin inuu beerka u cuno beerka ay ka baabi'iso waxaa kaloo dhici karta inay keliyaha qofka laga hayo uusan ogeyn daawadana keliyaha ay baabi'iso ay ka darto waxaa dhici karta qofka inuu allergy ku qabo dhakhtarka markii loo tagaayo dadku uu weydiiyo waxaa kamid ah case history waxaa kamid ah daawo allergy aad ku qabta ma jirta oo lagaa ilaalinayo yaa dhahay qofkan asaga soo gatay uu iska cunay waxaa laga yaabaa marka inuu allergy qofka hadduu ku kaco maqaarko dhan ka gubto dib uu ka imaado qofkii la baaniyo bilo dhan qofkii gubtay waa dhibaato waxaa kaloo kamid a daawooyinkan ee dhibaatay keensana qaar uurka ka mamnuuca jiro nuujinta ka mamnuuca yaa kuu sheegay waa iska cuntay marka talooyinka dadka aan siina waxaa kamid a hadday u baahdaan wax antibiotiga inay dhakhtarka u tagaan asagaa wareysanayo inay gabadha uur leedahay inay nuujinayso inay xasaasiyad ku qabaan dadka kulli waa la weydiinayaa marka waxaan rabaa insha allahu taala inaan kusoo gabagabeeyo wax kasta waxbaa loo sameeyey dhakhtarka waxaa loo sameeyey jismiga biniaadamka inuu daryeelo marka dhakhtarka loo tago haddii loo baahdo antibiotic waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhallinyaro badan oo soomaali ah ayaa si joogto ah ugu dhinta dalka kanada sababo ku aadan daroogada iyo maandooriyaha sheekh muuse faarax oo ka mid ah mas-uuliyiinta masjidka assaxaab ee magaalada edmonton ee dalka kanada ayaa ka warbixiyey korarka ku yimid tirada soomaalida dalkaasi ku dhinta wuxuu sheegay in ugu yaraan boqolkiiba toddobaatan soomaalida dhimanaysa ay dhallinyaradu yihiin uguna wacan tahay iyagoo isticmaala daroogada kadibna isku beddela kooxo gaangis ah oo dhexdooda islaaya xabaalahan waxaa la yidhaha qabuuraha muslimiinta edmonton alberta canada Ee, dad badan baa ku aasan oo muslimiina xabaashan waa xabaal aad u weyn waxaa la yidhaha north america xabaalaha ugu badan ugu eh, ugu ballaca weyn ee america ku yaalla ay ka mid tahay muslimiinta iska leh waa dhul ballaadhan ilaa iyo shan iyo toban hektar weeyaan oo iskuweera marka waxaa wa- dad badan oo muslimiina ku beeran ayaa ku aasan waay dhalinyarada soomaalida haddaad maxamed weydiisay dhalinyaro badan baa ku aasan waxaanu ku qiyaasnaa siddeetan iyo shan ilaa iyo sagaashan wiil oo soomaali inay ku aasan tahay halkan halkan anu magaaladan waxaan soo degay labadii labadii kun iyo sagaalkii ayaad soo ayaan edmonton soo degay shan iyo toban sanaa deganta shan iyo toban sano meelahaasan deganahay Ee, masaajidka waxaan joogaa markii hore maamulkan ku soo galay board of directorka saddex sanaan joogay saddex sana kadibba aniga waxaa la ii wareejiyey muxuu ahaa inaan shaqaale ka noqdo oo u qaabilsanaada soomaalida ee aaska iyo waa qof kasta oo s- muslin ah oo soomaaliyad oo dhinta ayaan anu waxaan qaabilsanaa aniga ila- toos la ii soo wacaa marka saasaan u qaabilsanahay masjid saxaaba masjid saxaaba wuxuu qaabilsan yahay qof kastoo soomaali ah oo dhinta inuu isagu waagii horena waxaanu guddi baan xunu lahayn lacagta ururiya oo qabaaraha qabuuraha lacagtooda bixiya soomaalida marka de muslimiinta muslimiin badan baa qabaaraha saad u jeedaa maxamed oo ku jira cid walbaa ku jirta cid walba oo muslin ah ayaa ku jirta waa xabaalaha islaamka marka laakiin soomaalida markaynu nidhaahno soomaalidu anu waxaan leeyahay dadka dhinta ee, 67 percentage bay dhalinyarada kam- ee ka- ee ka mid yaa- ayay ee noqonayaan ka- ee noqonayaan soomaalida gobolkan ku dhimataa ilaa sixty seventy bay noqonayaan Yaa dhalinyaradu noqona- dhalinyaradu noqonayaan waxa kalifay horta dhalinyaradan dhiman haysta inteeda badan magaaladanteeda dad degan ma ah waa dhalinyaro ama ontario ka imanaysaa ama british columbia ka yimaadiin waa layin isku xidhan annaga ka masjid ahaana nama soo maran oo ma aragno geeridooda un baanu inta badan ogaanaa saad u ogtahayba gobolkan alberta waa gobol ooyalka laga qodo marka shaqooyinkaa ku badan dad badan baa yimaada noocyo badan ba kale leh oo aan soomaali qura ahayn marka dhallinyaradani waa dhallinyaro gangis intooda badan oo ku kora ama daroob oo iskuullada ka ah waxyaabo caynkaas ayaa waxay sababayaan waxyaabaha inay isku dilahayaan inay galaan oo u badan yahay daraag siba- siyaabo badan bay ku kale yay isku dilaan marka waxay isku dilaan lacagaa isu eh, qof ku dhunta ma laha maxkamad ma laha dacwad kale oo qof kale leeyahay dacwadda keliya ee ay leeyihiin waa in isdilaan waxaa kaloo isku qabsadaan wax la yidhaha territory eh, qayb ay qolo joogto oo ka ka shaqaysato hadday qolo kale soo gasho taasna way keentaa inay isdilaan dhalinyarada soomaalida marka maxamedow waxa weeyaan dhalinyarada iyagoo yaryar oo iskuullada dhiganhaya ayay waxay dembi gelahayaan ama ha yaraada ama ha weynaada waddankanna qofku hadduu dembi galo oo faro laga qaado way adagtahay shaqasuu ku helaa booska keliya u bannaanaaday muxuu noqday dhalinyarada markaa inay gadaan daraaggaa inay gadaan oo isku soo xidhamaan ilaa ontario oo toronto from toronto to edmonton isku xidhnaadaan oo yidhahdaan soo bax isu soo yeedhaan iyagu marka oo halkaa iyo halkaa iskaga yeedhaan isaga yeedhaan Waa.
marka taas baa keenaysa inay dhallinyaradii maragtaa ay sidaa ku- oo maaragta isu soo raadraacaan Eh, adigana lagugu soo degi mahayo mana taqaanid mana arkaysid laakiin markii lagu dilo- la dilo ninkii oo dhinto waa nin soomaaliya annagu marka waanu ka masjid ahaan baa isu xil saarnay qof kasta oo soomaali ah oo muslim oo dhinta inaanu u istaagno marka taas baa keenaysa dhalinyaradu sidaas ee da- shaqo la'aantaas iyo waxaasa keenaysa waana xaajo arrin aada u culus maxamedow waxay u badan yihiin ilaa shan iyo labaatan ilaa soddon shan iyo labaatan labaatan adugu wax majoritygoodu waxa weeye soddon siddeed iyo labaatan shan iyo labaatan intaasay ku wareegayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa tahay maalmihii lasoo dhaafay waxaa xildhibaanada dowladda federaalka ka dhex taagnaa dood la xiriirta etoobiya iyo masar iyo arrinta soomaaliya xildhibaanada qaar ayaa ka hor yimid in masar ciidamo ka socda la keeno soomaaliya etoobiyana dalka ay ka baxdo senator eftin baasto oo ka tirsan aqalka sare ayaa soo jeediyey in dacwad dembi ah lagu soo ogo xildhibaanadii taageeray etoobiya sida uu warka u dhigay run ahaantii waa nasiib darro xildhibaanno soomaaliyeed inay maanta u soo istaagaan iridka waxaannu taageeraynaa etoobiya iyadoo qadiyad laisku haysto waxa laisku haysta ma aha muufaysi runtii arrintaas aniga waxaan u arkaa nasiib darro aad u weyn oo ah gaf ay ka galeen shacabka soomaaliyeed waa inay ummadda soomaaliyeed hor yimaadaan abolojessiyaan yidhaahdaan waa khaldannay waxay ku hagudbeen wax allaale wixii loo dhaariyey oo dalkaas ay xildhibaannimada ku ahayeen waxay kuwaan karaan xasaanadoodii sababtoo ah waa in maxkamadaha iyo xeer ilaaliyaha ay ku soo oogayaan ay ku soo ogaan dembi nimankaa dembiga qaranka dembiga ka gale run ahaantii dhanka kale senator farxaan ayaa isagana dhankiisa waxa uu sheegayaa inaanay qalad ahayn taageeritaanka ciidamada etoobiya maadaama etoobiya aanay dowladda federaalka u aqoonsanayn dal cadow ah
wax dembiya oo meeshaa ka dhalanaya ma jiraan maadaama ayna ayna baarlamaan annagoo ah aana etoobiya cadow loo dhikleer garayn waxbaa laysku hayaa wadahadal baa jira waddanka haddii ay dagaal lagula jiro waxay noqon kartaa wax la yidhaahdo khaa'inu waddan oo kale laakiin meeshaan annagoo baarlamaana dagaal aan dhikleer garaynay oo baarlamaanku dhikleer gareeyey ma jiro maadaama uuna baarlamaanku uuna dhikleer garayn wax dembiya oo meeshaa ka dhalan karaay ma jirto Eh, badanaaba eh, xagga maaragta arrimaha dibadda waxaa eh, fiican in looga dambeeyo dowladda federaalka marka laakiin arrimaha kale oo jira ay dowladdii haddayna consultation ayna baarlamaanka la suubinayn annagii oo xildhibaanada federaalka haddii ayna maaragta dowlad goboleedkii wax consultationa la suubin sidaas daraaddeed waxaa meesha ka baxaya siyaasaddii uu madaxweyne xasan ku socday oo ahayd eh, soomaali heshiisa dunidana la heshiisa arrintaas ayaa waxaa ka dhacay qalad weyn baa halkaa ka dhacaya maalan annaga oo oo- oo maaragta hadda puntland ka yimid eh, mashaariicdii dhammaa waa nala ka gooyey madaxweynuhu siyaa- wuxuu u isticmaalay wax la yidhaahdo eh, hawl siyaasadeed buu u isticmaalay waxaa waxaa la yidhaahdaa soomaalidu tiraahdaa dagaalkii galbeed ka dhaca gundahaaga ka dhay- ka day dowlad goboleedyadii heshiiska ahaa ayaa haddeer dhexdoodii ka tafantay marka waxaan leeyahay arrimaha hoos ha loo eego waddanka qaladaadka ka jiroo dhan dib ha loo eego
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag markaana dalka uganda ammaanka dalka uganda ayaa aad loo adkeeyey iyadoo laga bakdin qaba in gudaha dalkaasi ay weerar ka geysato xarakada shabaabulmujaahidiin afhayeen u hadlay dowladda uganda waxa uu sheegay in maamulkooda uu soo gaaray digniin ka timid dhankaasi iyo qaramada midoobay iyo maraykanka iyagoo lagu wargeliyey in al-shabaab ay qorsheynayaan inay weerar ka geystaan dalka uganda kuwaasi oo lagu soo beegayo markii ay dhaceen weeraradii alqaacida ay ka geysatay dalka maraykanka kow iyo tobankii sebtembar sannadkii labada kun iyo kowdii magaalooyinka waaweyn oo ay ku jirta caasimadda dalkaasi iyo xarumaha dowladda ayaa aad loo adkeeyey dadkana waxaa loogu baaqay feejignaan dheeri ah ciidamo aad u badan oo ka tirsan kuwa booliska iyo kuwa sirdoonka ee dalka uganda ayaa lagu soo daadiyey safaaradda maraykanka ee ku leedahay kambala iyo xarun qaramada midoobay ay ku leedahay gudaha dalkaasi uganda war ay soo saartay safaaradda maraykanka ee dalkaasi uganda waxaa lagu sheegay in ay jiraan warar isa soo taraya oo la xiriira inay dhici karaan weeraro lala beegsado goobo ku yaala magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda maraykanku waxa uu muwaadiniintiisa ku wargeliyay inay taxaddar dheeraad ah muujiyaan weliba markay aadayaan meelaha dadka ay ku kulmaan sida suuqyada iyo meelaha lagu caweeyo jaamacadaha ku yaala magaalada kambala iyo goobaha waxbarashada ayaa sidoo kale lagu arkayaa ciidamo dheeraad ah oo dowladdu ay geysay halka dadkana waxaa lagu wargeliyey in booliska ay la soo socodsiiyaan wax kasta oo ay ka shakiyaan ciidamo ka socda dalka uganda ayaa jooga soomaaliya waxaana ay qayb ka yihiin shisheeyaa kusoo duulay dalkan iyagoo geysanaya tacadiyo ay ugu dambaysa dadkii ay sida bareerka ugu laayeen magaalada bulomareer ee shabeellaha hoose
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa caawa baahisay muuqaal mug weyn leh oo ku saabsan labada sano ay jirta xukuumadda xamse cabdibare ciwaanka muuqaalka ayaa ah laba sano ee xukuumadda xamse iyo xaaladda dalka horumar mise hoos u dhac cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa noo soo jeedinaya بسم الله الرحمن الرحيم
xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo hogaaminaya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiiradu laba sano hawshii ay qabteen waxa waaye eh, sadar muuqdo su-aal ka dhan waaye waana la soo tusay ayadoo maqal iyo muuqaal iyo wax walba leh waxaan leenahay hambalyo waad dadaasheen waxbaad qabateen
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guulaystay mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay waa madaxweynaha sharciga saacaddan laga bilaabo caqligay ka dhaawacan yihiin wana shay dhabaye dhandhama bas waxa ka dhigay dhuni raacnimaye madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud oo shan iyo tobankii mey laba kun laba iyo labaatan doorasho ka dhacday teendhow dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo ciidamada shisheeye ilaalinayeen kadib loo caleemo saaray xilka madaxweynenimada ayaa gaashaanka u daruuray damaca niman xilka ra-iisul wasaarenimo quudaraynayay maadaama uu ra-iisul wasaare uu eka doonayay taa oo micnaheedu yahay inuu damacsanaa magacaabista shakhsi magacuyaal ah iska daa ka hor imaansho iyo inuu asiga dhaliil ula soo bereere ee wuxuu kursiga ku fadhiisiyey xamse cabdi barre oo cidina aanay saadaalinayn in jagadan loo dhiibayo waxaan si waafaqsan qodobka sagaashanaad faqraddiisa da ee dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya aan ee dalka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya u magacaabay mudane xamse cabdi barre dhunta kii wuxuu marshiyo lacagii dhandhanto labadii agoosta laba kun laba iyo labaatan ra-iisul wasaare xamse ayaa soo dhisay xukuumad habka saami qaybsiga qabiilka ee dowladda federaalka ku dhisan tahay ku salaysan iyadoo la og yahay in waddamada shisheeye qaarkood ragga xilalka loo dhiibayo ay si dadban u soo magacaawdaan insha allaahu kii xumaa dhisaa wou dhuteenayaaye kii dabindhedbayaba isaga xukuumadda ayaa baarlamaanka ka ansixisay xeerar badan oo u adeegaya danaha shisheeye sida xeerka la dagaalanka argagixisada oo loola jeedo dadka muslimnimadu ay ka dhab tahay waxaa jira xeerar kale oo xukuumaddu soo ansixisay kadibna baarlamaanku uu meelmariyey uuna ka mid yahay mid lala galay dowladda turkiga oo lagu wareejiyey badda soomaaliya si khayraadka ay uga macaashto hase yeeshee ciwaan looga dhigay in ay badda ilaalinayso heshiiska maanta baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey waa kaas waa heshiis difaac iyo horumarin dhaqaale oo isla socda waaye dowladda turkiya heshiiska aan la galnay horta intaasuu asalkiisa yahay dhandhama bas waxa ka dhigay dhuni raacnimaye dhowaan xukuumaddu waxay sheegtay inay wax badan qabatay laakiin sooma bandhigin waxaana warkeeda lagu fasiray nin keligii garramay iyo nin dhulka gemaba ma gafaan
intaad sacaabadow dhigan laba kun saddex iyo labaatankii daadad soo rogmaday iyo webiyada oo fatahay ayaa sababay dhimasho iyo waxyaalo kale oo ay ka mid yihiin barakac iyo buundooyin burburay gobollada hiiraan gaar ahaana beledweyne oo biyuhu magaalada ka buuxsameen iyo gedo gaar ahaana baar dheere iyo buurdhuubo oo buundooyinku ay go'een ayaa ka mid ahaa meelaha ugu darnay ee fatahaadda iyo daadadku saameeyeen dowladda federaalka oo markaa waxay magacowday guddi la sheegay inuu la tacaalayo arrimaha dhibanayaasha garab istaagga u baahan laakiin taa beddelkeeda durbadiiba waxaa maamulka lagu eedeeyey inuu musuq maasuq ku kacay gargaarka bini'aadanka soomaaliya uu iska noqday howl ganacsi ah business industry uu iska noqday waxay dhahaan ajnabiga luqadda ajnabiga lagu yidhaahdo oo iska ganacsi camal ah dalka laba kun iyo koob iyo tobankia waxaa ka dhacday macluul xilligaas laga soo bilaabo laba kun iyo koob iyo tobankii ahayd ilaa hadda waxaa ku baxday deeq gaaraysa siddeed bilyan oo doolar in soomaaliya looga jawaabo gurmadka iyo abaaraha deg dega ah marka haddaad fiiriso isma leh lacagta la sheegaya soomaaliya ku baxday magaca soomaaliya lagu bixiyey ama deeq bixiyaha soo bixiyey ama qolada fulisa intaba iyo dhibaatada iyo baaxadda iyo xajmiga hadda dadka haysta isma laha wax isku dhowna ma ah marka waxaa halkaas ka garanaysaa meesha inay iska tahay meel maaragtay laga ganacsado ee gargaarka bini aadanka soomaaliya Dhigay ka dhaawacan yihiin waana shay dhabahe dhandhaama bas waxaa ka dhigay dhuni raacnimaye raggiisa aabbaya madaxda federaalka ayaa xilli dadku ay aad ugu baahan yihiin gurmad degdeg ah waxay u tafaxayteen ololo siyaasadeed iyo wax ka beddelka dastuurka tillabadaasoo madaxweynaha dowladda federaalka uu arkayey inuu muddo dheer kursiga ku sii joogi karayo inaad buuxsatay oo dhereegtay ku mudo dhafoor xun iyo madaxweynihii inuu kaambeen ku furo dad dhibaataysan oo rafaadsan oo biyo kor jiifa oo guryahooda biyo qaadeen oo waxay cunaan aan haysan oo dalaggoodii baaba'ay in maanta inta xildhibaanadii loo yeerto la yidhaahdo dastuurkan madaxweyneaan rabaa inaan noqdo madaxweyne ku-xigeen magacawdee haddii ilaahay idin kada leeyahay xildhibaano ila baaskareeye waa dhiga lama bar dowladda federaalka waxay bilowday in ay masuugto bixinta dhaqaalihii lagu soo ururiyey magaca dadka dhibanayaasha ah si howlo kale loogu qabsado sidaa aawadeed waxa ay diidday inay qaaddo doomo yiil magaalada muqdisho oo dad qurba joog ah iibiyeen kuwa oo loo rabay magaalada baardheere oo ka mid ah meelaha fatahaaddu aad u saamaysay
dad mutadawiciin ah yaa waxay gadeen doomuhu dadku ku socdaan yaa waxay u gadeen deegaanka ilaahay hadda waa yaallaan lama qaadin dowladdaa waxay tihi annaga qaadayna ma qaadin waxay kirayn la'daa dowladdii diyaarad fokar ahoo shan kun oo dollar yay dir- kirayn la'da dadkiina way ka haysataa doomihi waxay leedahay annagaa geynin oo isku soo sawirayna
tan iyo markii xasan sheekh mar kale uu noqday madaxweynaha dowladda federaalk lana dhisay xukuumadda xamse cabdi barre uu hormuudka u yahay waxaa labalixaasaday dagaalka qabaa'ilka soomaaliyeed u dhexeeya gobolka shabeellaha dhexe kan mudug galgaduud shabeellaha hoose iyo meelo kaleba waxaa ku xoogaystay dagaallo kuwa oo lagu laayay dad badan halka kuwo kalena lagu dhaawacay waxaan ka war haynaa cirif ilaa looya caddo ilaa raas casayr iyo raas gambooni qabiilada soomaaliyeed inay isku laynayaan dowladduna waxay ka qabatay xukuumaddu ama laanta fulintu oo iyada ammaandeedkeedu yahay ma jirto madaxweynaha wuxuu mar walba ku hadal qabsadaa uuna ku hadal qabsan jiray soomaali heshiisa dunidana la heshiisa maanta aan joogno labiyo toban degmo oo ka mida labiyo toban beelood oo soomaaliyeed ayaa ku dagaalamaya ka soo bilaabato shabeellada hoose ilaa iyo mudug soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah maanta aan joogno labiyo toban degmo oo ka mida labiyo toban beelood oo soomaaliyeed ayaa ku dagaalamaya ka soo bilaabato shabeellada hoose ilaa iyo mudug maanta waxaa sii baaba'aya astaamihii burburka astaamihii colaaddii ee dagaalka sokeeye astaamihii maxaanku idhahdaye qarribaadda ayaa sii burburaya waxaan ka war haynaa cirif ilaa looya caddo ilaa raas casayr iyo raas gambooni qabiilada soomaaliyeed inay isku laynayaan dowladduna waxay ka qabatay xukuumaddu ama laanta fulintu oo iyada ammaandeedkeedu yahay ma jirto
arrimaha dagaalka qabiilka ayaa muhiim u ah maamulada shisheeyuhu soomaaliya ka dhisay maxaa yeelay waxay doonayaan in hay-adaha shisheeye ay dhaqaalo uga qaataan iyaga oo ku marmarsiyoonaya in dad barakacayaal ah ay u gurmanayaan halka shisheeyaha qudhiisuna dana badan arrinkaa ka leeyahay ew mankuna dhaadan yuu tacabdhitaystaaye marka laga soo tago boobka shisheeyaha cadi uu ku hayo boobka khayraadka badda soomaaliya asigoo maraakiib kalluumaysi adeegsanaya horaantii sannadkan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa etoobiya waxa uu saxiixay inay qaadato qayb ka mid ah badda cas ee soomaaliya iyo weliba deked taas oo milkiyadeeda ay etoobiya yeelanayso xukuumadda muqdisho ka jirta ee xamse madaxda ka yahay inkasta oo iyada iyo madaxweynahooduba marar badan ay ku celceliyeen in tillaabada etoobiya qaaday ay ka soo hor jeedaan haddana waxa ay markaa kadib carabka ku adkeeyeen inaanay etoobiya inay bad iyo deked badda soomaaliya ku yeelata diidaneen laakiin iyagu in ay saxiixaan ay muhiim u tahay ayna ka soo hor jeedaan in cid kale heshiis lala galo kalabtayaa baab u jeedinayaa dowladda etoobiya wax badanoo wanaagana way naga soo dhaxeeyeen wax badanoo wanaagana way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha kowdeedii janawari u jeesateen ka soo jeestaan lena waddo idinkama jirta meeshaas bad haddaad rabtaan dekada haddaad rabtaan macaamil adduunya haddaad rabtaan si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsanayna jirto waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara shalayna waa naga go'nayd maantana weli waa naga go'an tahay taako dhulka soomaaliya ka mid ah inay baxda ma ogolin sifa aan ku bixi karnana ma lihin annagu xasan asagaaba garanba hadda inuu ku ganacsan yahay oo uusan diidanayn in waxa weeye maxaa la yidhaahdaa etoobiya bad la siiyo isagaa baad ku qaracsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagan qadiyadduna waxa weeye xasan iyo muuse iyo ismaaciil bageelle waa laisla ogaa bahashan laakiin bahasha waxay heeday in xasan asagu uu bahasha saxiixo qandaraaskana uu qaato xogaa fiicana dhaqaalahana uu ka helo sandareertaa uu ka helo gaaladu marka waa iskhiyaantaa abay markuu fiirshay lacagta xasan ka rabo iyo midda muuse ku qancayo waxaa muuse ku qancayo yaa waxa u fududaata la yaraatay waxaa muuse ku qancayo waxaasan xoogaa uu ka tubowen yahay muuse uu ka tubowen marka waxa weeye saasuu muuse ugu leexday xasan marka marka wixii dhaafeen oo waxa weeye uu waayey kastiyartaada xoogaa dhaqaaligi ka raba meesha uu ka waayey ayaa waxa weeye maxaa la yidhahdaa dad waxay ku qasabtay marka inuu qaylqayliyo ayay ku qasabtay qayladan laftigeeduna laba laba shay isugu jirtaa mid horta waxaa waye dadkaa lagu seexina oo soomaaliyeed ayuu ku seexinayay oo waxa waye lagu hurdisiinaya waxa waye waa qaylaha wadankii waa difaacaya oo kida in la dhaho midda labaadna waxa waye afgaro waa niyo iyo afgaro abeyo afgaro oo waxa weeye bal anigana qaybtaydii ken weeye marka waa waa markuu leeyahay macnaha colkuma aynu etoobiya dekasoo warabnaa laakiin dariiqa soo marto yani aniga ay soo marto xoogaa gacanta ii buuxiso intaa un weeye
xukuumadda federaalku waxay sanadkii ku biirtay ururka e a c oo ah dallad ay ku midaysan yihiin bulshada bariga afrika kaas oo ay ku jiraan dowladaha bariga afrika qaarkood waxaana la aaminsan yahay kubiiridda dalladani ay khasaare ku tahay soomaaliya kubiiritaankana waxa uu xoojinayaa dhaqaalaha kenya ay ka faa'iidayso sunta cagaaran ee qaadka ee soomaaliya ay u iib keento iyadoo dhinaca kalena durba iyadoo heshiiskaa la dhaqangelinayo khudaar kenya laga iib keenay lagu gado gudaha magaalada muqdisho tillabadaasoo lagula dagaalamayo wax soo saarka beeralayda soomaaliya qudaarta dalkeen hoosudhac weyn ayaa ku jira tii dibadda ayaa la keenayaa waddanka waxa waaye waxii soo saarkiisu aad u yaryahay hadda waxaa la keenaa cambiyi kenya la keenaa hadda masaraa la sheegaaye hadda mooskan oo kaleeto iyo waxa isbaandheeskaas qaarkaas kan waa dibadda kan waa dibadda marka waddankeenna wixii ka soo baxaya waa iska yabaraadeenba hadda waxaa la keenayaa waxaa lagu fakarayaa waddamada shisheeye qudaartii taalle in soomaaliya lagu soo raro inaad saxaabadow dhigan lahayd nacab ku dhudaya
dowladda federaalka ah oo taageero dhaqaale ka helaysa qolyaha la baxay beesha caalamka ayaa dagaal ku soo qaaday qaybo ka mid ah walaayaadka islaamiga ah iyadoo diyaaradaha dagaalka ee turkiga iyo maraykanku ay duulaanka oon si fiican looga baarandigin qayb ka ahaayeen weeraradan oon la mahadin ayaa waxaa lagu laayay kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah iyadoo magaalooyinkii ay soo galeenna badankood dib ay ugala wareegtay xarakada shabaabul mujaahidiin weerarka xabadda waxaa barbar socday duulaan maskaxeed oo aanay waxba ula harin dowladda federaalka ah oo ka shidaal qaadanaysa shisheeyaha dhidibada u taagay ciidanka waa waa tiirka ugu weyn oo dagaalka shabaab waa waa military wa laakiin wax kalaan ku daraynaa oo aan horey u jirin waxaan ku daraynaa dagaal dagaalka ilaa dagaalka fikirka waa frontiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan furayno badaa dhammaysan ee qalbiga dhagaxa horaantii ayay ahayd markii maraykanku uu soo saaray qoraal oo uu ku dalbanayo in wadaadada soomaalidu ay soo saaraan kun fadwo oo ka dhan ah xarakada shabaabul mujaahidiin xukuumadda xamse cabdi barre uu hogaamiyo iyo madaxweyne xasan sheekh waxay isu keeneen wadaaddo aan isku uur ahayn oo kale mabaadii ah kuwaas oo ay ka dhex muuqdaan waxa loogu yeeray qoondada haweenka maadaama shisheeyuhu maamulka ay ka rabaan in hawshii la qabanayo amaba wixii xilo leh ee la magacaabayo dumarku ay qayb ka ahaadaan oo ay ka dhex muuqdaan wadaadadu inkastoo ay isnacbaayeen waxay u fadwoodeen maamulka diyaaradaha soo saaray ee martigeliyey waxaanay ku doodeen in xarakada shabaabul mujaahidiin oo dagaal kula jirta shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo inta la saf ah ay mudan yihiin in lala diridho laakiin wadaadadu intii ay shirayeen warkooda kuma soo dirin in la iska dhacsho shisheeyaha caddaanka iyo madowga baleh ee dalka haysta oo itoobiya oo iminkale badda qayb ka mid ah ayaan xoog ku qaadanaya ay ka mid tahay taa beddelkeeda wadaadadu waxay u arkaan in itoobiyaanka iyo shisheeyaha kale ay nabad ilaalin yihiin in loo gargaaro mooyee in korkooda xagatin la gaarsiiyana aysan mudnayn shiya dhulkiyo dheftay iyo ciida ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waa nin quus taagan waxaan uu sheegayaa in habka shisheeyuhu u dhisay maamulka federaalka ah uu yahay mid aad u xun wuxuu sheegay in gobinnimadii iyo midnimadii soomaaliya ay khatar ku jiraan ad waa qabnaa fira dhumuc weyne khatarta kale ee labaad waxa waaye waa khatarta soo waajahday midnimadii iyo gobnimadii iyo madax bannaanidii dalka waa qaab u diyaarsan faragelin waa qaab u diyaarsan in dalka la sheegto waa qaab u diyaarsan in la kala gogooyo dowlado la kala noqdo waa qaab u diyaarsan wax walba wax kastuu u diyaarsan yahay oo tallaabada qaataba qof daqanay ah gobol baa daqaday ah imaam baa daqaday ah mid baa inta ka daqanay wuxuu sheegay intaa inay ka dheeri tahay qabyaaladda maamulkiisa ku dhex faaftay qabyaalad oo musiibo ah oo macalbarartay oo cayishay oo waagii hore qabiiladii wixii bay ku ekayda soo dhaaftay oy magaaladii soo gashay oy soo dhaaftay oy xukunkii gashay oy kasii degtay oy ciidamadii gashay oy wasaaradihii gashay oo agaasimayaashii gashay oy dowladdii gashay oo agaasime waaxiidyadii gashay ninka ugu sokadan wax siinaa ninka qaraabadeeda waa anig haddaan kuu sheegaa waa bisraaxa bogta waxaan rabaa mogtaa inaan inaan inaan sraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga hadda tobanka ee la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siinaa oo qaraabadeyda meel ay ka baxday isan jirin oo sida maskii inta wax isku marmaro deedna xoolaha bakhtiin jiray oo kale ayay noloshii dadka soomaaliyeed oo dhan way xuurtaysay intay ku dheggan tahay qabyaaladii tii la odhan jiray taasna waa cudur jira wey oo musiibo ah dhaqaale darro iyo busaarad ayaa iminka waxa ay ka jirtaa deegaanada ay ka taliyaan dowladda federaalka ah iyo maamulada ka farcama halka ugu daran ee bulshada ku dhaqano ay aad u cabanayaanna waa magaalada muqdisho oo dowladda federaalka ah xarun u ah waxa shiidaa jira magaalada kar waaye nin u dulqaadan karo male afar sinti mootadaanaa wataa saaksaa u soo kacay hadda hal qof qaada hal doolar oo ii tuur shidaalka a ku wareega xataa ma dhammo hadda hal qofood aa arke dadkii waa lugeynooyin wax mooto raacoy ma jirto aa dadkii oo shiid in lagu dilo oo mooto raaci wax dhan ay waayeen maa halkii doolar dadka ha ka qaata liiga canshuura ane waxba waxbaa ka daran iyadoo qayladhaantaasi ay jirto ayay dowladda federaalka ah oo ay ugu horreeyaan xasan iyo xamse iyo golaha wasiirradu waxay u arkeen in dhaqaalo badan ay hana karaan haddii canshuurta oo awalba xaddhaaf ahayd dadka muqdisho ku dhaqan lagu kordhiyo waxay tiri dowladda federaalka ahi qofkii wax iibsanaya waxaa ka go'aya boqolkiiba shan taas oo amakaa ku noqotay shacabka iyo ganacsatada marka ganacsatada soomaaliyeed ee meheradaha haysta ee wax gadaya ama adeeg gadaya ama alaab gadaya waxaa la farayaa in qiimaha ay boqolkiiba shan ay saaran tahay boqolkiiba shantaana ay fuliyaan dowladduna ay systemkaas ku urursan doonto kuna goosan doonto ee, cashuurtaas waxay sheegtay in labadii gacmood oo lacag isdhaafsada ay canshuur ku leedahay islamarkaana xataa koobka shaaha ah la canshuurayo cashuurtan hadda aan isku haysanaa waa cashuur ku waajibta koobkaas shaaha ah iyo dhaladaas biyaha ah sideedaba cashuur laba gacmood oo lacaga isdhaaftoo kasta cashuuraa ku waajibay intay doonta iyo magacay doonta halahaado caqligay ka dhaawacan yihiin waana shay dhabahe dhandhaama bas waxa ka dhigay dhuni raacnimaye xildhibaanadu waxay ku doodayaan in lacagtaani aanay khasnadda rasmiga ah ee dowladda federaalka ku dhacayn tallaabadan ay tahay mid shacabka hantidooda lagu boobayo dhaqaalahoodana lagu cuuryaaminayo tuubooyinka meelaha ku taagtaagan oo canshuuraha aan sharciga ahayn oo dadka loo xiray oo ganacsatada laga qaado warkeedaa la rabaa in meel la saaro canshuurtaas baaddaa la qaadaayo meel ay ujeedda aan la aqoonin inay wasaaradda maaliyadda toos u aaddo midka dekedaha la faramaroorsay ha noqoto iyo midka isbaarooyinka waddada taalla ha noqdaan waxaan rabnaa qasnadda dawladda inay ku dhacdo waxa laga qabtana aan aragno
iyadoo arrintu sidaasi tahay madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre waxay dhowaan u dabaaldegeen laba sana guuradii ka soo wareegatay markii xukuumadda la dhisay waxayna sheegeen inay guulaysteen haddaba maxay ku guulaysteen jawaabta daawadayaasha ayaan u daynaynaa oo lacagii dhandhanto oo sidaa dhurwaagii ka dhigan cunayay dhiiggiisa labadaa dhamaasan ee qalbiga dhagaaxa loo saaray waa dhega dameer oo kale waa xisma dhammaane
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
wilaayada baay ayaa soo gebagabaysay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo muddo hal bil ah ka socotay wilaayadaasi degmooyin deegaanno tuulooyin iyo dhulka miyiga ah ayay gaartay xamlada dad badanna waa lagu wacyigeliyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamza abu jacfar ayaa ka hadlay gebagabada xamlada الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أن إخواني جزاكم الله خيرا أه، مركن كوريت الله سبحانه وتعالى يا أنما هنغانا نسي نعمين شي فرح بدن له أنت هسي كدب أن أخيارتا نقابة إيو رقي قناعستدي إيو والدينتي iyo walaalihii kale tanfiidka walaayada kumada hay dhammaanba wala hadali Een, waqtigana gebagabo insha allahu tacaala inaan ha gebagabaday ibaanka mayla raayis ankahi Een, si guud xamladii irshaad ulummahi ilaa sabiili rashaad ilaahay fadligiisa subxaanahu watacaala xamladaasi maxay bilaawatay labaatan iyo lamadii muxaram yaxa bilaawatay Een, soddon maalmoodaa lanka talagalay soddonkii maalmood bixamdi illaahi tabaaraka watacaala ku qabsoontay mayla arrinka hore xamladan may haytay xamlada inka saameyn badanaaytay Ee, qaybtii hore oo tawciid ahayd xamlada inka saameyn badanaaytay oo walaayada qeybo jeshal bedelan dhan dadka ka nool deerti deegaamada iyo dhanna deerti degmooyinka siyeedka ahoo walaayada ka koobanta degmiya dhaaftimo leh tuulooyin shay inta muhiimka ana wada deerti bal eele iyoonayto waro lagu waraabo baadiyada ah intiyo badan xataa xamlada bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala may ara kornay deerti deeka ama gaaljar nagadoy ama beeroley nagadoy ama ganacsi nagadoy ama waalid nagado ama arday ama golo walbarasho nagadeena lanku war hayna macluumadaasi in deerna oo walaayada ka dhex nool bay la arag hore animaaba injar hojaroona waltirsan nagada kora Een, taas waa ilaahay mahdi subxaanahu wa tacaala ilaahay anka xamdiyaana anka mahadnagaana mahad ballaaw iyo dhammaadan la haynan in suuri geliyey hergelintaas towciyaadkaas iyo xamladii ka waajahnaaytay muslimiinta walaayada ka noole mar lamaad ma in mahadnagaane Een, walaalihii aragtidan iyo ra'yigan qiimaha badan leh sheene oo xarakatu shabaab almujaahidiin iyo raggii mayla raay usa aan hanigeysi mar saddexaad ma ma hadnagaane dhammaan dadkii ku qayb qaadaday aan risaaladaasi inay geysaan mujtamacga walaayada ka noolay haddii ay yihiin culimmadii nuqabadii aan wulaadii te- deegaamada iyo degmooyinka iyo dhammaan afraadda makaatibta walaayada ka tirsan iyo ragi waalidiinta haye ganacsatada mucalimiin lan kasta sahmi iyo mushaaraka ka lahay maylana jazaahu llahu khayr ilaahi subxaana watacaala miisaanka xasanaadka iyo insaar Een, intaasi kadib xamlada maadaama lama qayboodaan ka ka koobanaaytay xamlada qaymahayti wacyigelintii ha ta socotay oo ha gebagabaawtay ha dhammaatay oo deegaamada dhanna ha wada martay qaybta lamaadna maybu aha tanfiid hoolilan bedela ana la fuliyey marka xamlada lamadaas qayboodan iska jartay qaybta wacyigelinta hanin dhammaatay may bilaawado doonay qaybta tanfiidka fulinta may in sheegay marka dhammaan jihooyinka ka waajahanta xamladaasi oo inta badanna waajibaadkii xamlada gudaaja ka kooyi la wada geysiyey haddii ganacsato ayin haddii waalidiin ayin haddii mucalimiintii dugsiyada iyo madaarista iyo maraakiisdii galanta kahayti ayin haddii tamajaryaalkii ayin haddii gaadiidley dhammaantiyo qaybojo shal bedelan ayin haddii ayin xarqaanley iyo reglamadka ee dhammaantiyo iyo gabdhihii muslimaadka haayayoona ama ganacsiga qiibku haaden ama walbarashada qiibku haadena faraha badanaayla la kulumay dhammaantiyo may haayana xamlada wada deertii hadafaana haayeen xamladii ahay may siin sheegay inay tanfiid iyo bilaawado doona haddii ilaahay ara may siin sheegana ani qiib kunaga tan fulinta qiib kunaga tan lama qaab ya qiib linku kunagada koro qiibta oo ah lan kasta bisifa khaasa walaagii usa ka waajahnay awaamirtii usa ka waajahnaytay ini qaadada walaayn ku raabi ku her tan lamaad oo ah ani usiina qiib kunagada een, tanfiidka qiib kunagadoo lankii ka mashquulsana galantiisa gobol man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih marka dadka zuuliya oo munkaraadkana ka darsan naftateedana ku reeb lamadaasi mushaarakaba insha allahu tacaala may in sheegay dadka inay weeldhadaan haddii ilaahay Een, waxyaabaha la reebayna oo xamlada gudaaja ka kooy qiimay haytay ha ummata ani masaajida camarowsha laka guubaabiyo goobaha khayrka iyo wanaaga xuduursha laka guubaabiyo tiyahay mar kastaba teeganta insha allahu tacaala may ka baagay muslimiinta dhammaantii oo in sheegay مساجداسي إلهي مأهر سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله dad ganac sadana ma ah laakiin dad ganacsajo on ku reebana in ilaahay subxaanahu watacaala caabudaano ilaahay xusan oo masaajida seedaan ganacsiga se walaalkaba in sheegayaa masalo furan waay oo ilaahay irsaagdan ingili laakiin maalintii cibaadada koo reebo koo hor suroma kaasi ganacsi ma ah ganacsi madmuum ahoo xaaram ah oo nagada maaha laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikrillaahi may daba taalo wa iqaami asalaati wa itaa'i azakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar marka masaajidda iyo xuduurshe goobo walbarashada iyo seedowshe anisadii hortay lakusii camara eed iyo eed lambuuhiya lan kastaba naftis sidii aakhire ka badbaado fadi oo ilaahay subxaanahu watacaala janno ku ka helo fadi ka talagala insha allahu tacaala suguud marka dhammaan dadka walaayada ka nool gaar ahaan dadka ka mashquulsan khayrkii oo wanaagga ani ummata faran ma in sheegana ani waqtigii tanfiidka la deeri laku bilaawo geeka insha allahu tacaala dhammaan degmooyinka bulaada iyo dhammaan makaatibta mujaahidiinta culammada nuqabada may amar angabaana ani fuliyan xamladi yahay tanfiidlan bedel isigna qiiba ku etin tanfiidkasay ina kabiirtan iyo insha allahu tacaala lasiinku fade jazaakum allahu khayran
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم